Barnaamijka Afur Kalkaal waa barnaamij ay ku midaysan yihiin dhallinyaro Soomaaliyeed ayaa deeq raashin gaarsiiyey in ka badan lixdan iyo shan qoys kuwaas oo ku nool magaalada Burco. Deeqdan raashinka ayaa isugu jirtay bur, bariis, sokor, baasto, caano, timir iyo saliid. Ibraahin Maxamed Faarax oo ka mid ah dhallinyarada Afur Kalkaal ayaa ka waramaya deeqdan raashinka ah.
barnaamijkan afur kalkaal haddaan in yar aan idiin taabto barnaamijkan waxa weeyaan waxa bi- uu ka bilaabmay oo ka aasaasmay een, dhallinyaro ka baxday jaamacadaha hindiya oo soomaaliya Een, barnaamijkaasi een, maanta wuxuu wadaa rabaantii shanaad buu wadaa een, inuu bixiyo raashinkaasi isla markaasina uu dadkeenna danyartaa ee ku dhaqan magaalada burco een, uu wax ka mid ah ramadaan kasta uu soo gaadhsiiya raashinkaasi Een, waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa dhallinyarada bilowday barnaamijka afurkalkaal ee uu ka bilaabmay ardayda ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu maalkooda u barakeeyo aan wakiilka ka nahay hadda barnaamijku wuu ballaadhay oo dad badan baa ka soo qayb qaata dadkaa badan ee ka soo qayb qaatana waan u mahad celinaynaa dadkoodii een, een, jilcisanaa ayay u gurmadeen soo caawiyeen ay xasuusteen waxaanu ilaahay u weydiinaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda u barakeeyo iyo halkay ka soo saareenba barnaamijka afurkalkaalna waxaanu ilaahay u weydiinaynaa inuu guulaysto oo rabadaan kasta uu saasoo kale u soo gaadho maanta halkanaanu ku bixinaynaa waa xanaanada dhexe ee magaalada burco lixdan iyo shan qoys ayaa ka faa'iidaystay Mid ka mid ah haweenka la gaarsiiyey deeqdan raashinka ayaa ka mahad celisay.
colaadana allah samha inaga dhigo waxaafimaadna wixii bukan allaha shaafiyo ilaahay barakadii rasuulka allah inagu rid dhallinyarada raashinka shitay caafimaad sareecana iyo risaaqad xalaala cimrigoodoo raaga caafimaad bana dad iyo dunyo ilaahay risaaqad siiyo badoo malaba buurahoodahba allaha u dhiibo Deeqdan raashinka ayaa wax badan u tari doonta qoysaska danyarta iyo agoonta ee la gaarsiiyey inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.